sababa loo sugin ba ama saxbayaan loo sugin ba haddaan ifsidadoodu ahayn qoloyin kuwaasa ayay markaa intooda ku sheegeen oo markaa waa qowlkanba dee socday kuba socdeen bacdigood waqiila mudriku lcasri walow ay walow lam yalqa ama walow lam yarahu yaanu arkin be waqtigii rasuulka kii soo gaadhay ayaa saxaabiyana waa la yidhi washarduhu lmowtu cala addiini walow takhallala ariddatu waaljinnu ra'awey wa sharduhu shardigiis macnaa waxa weeye waa saxaabiga markan dee suxbo loo sugayo shardigiis almowtu dhimasho weeye cala diini diintii lagu dhinto waa islaamnimo oo macnaa isagoo muslimo uu dhinto walow takhallala haba soo dhex galo oo macnaa waa dhimashadiisa iyo la kulankii uu rasuulka la kulmay intii adigu dhexdoodii ariddatu riddo laftiga riddana dee ta'niiskeedu waa majaaz kol hadduu majaaz yahayna ficilkii in la ta'niisiyey inaan la ta'niisin labadiiba way bannaan tahay waayo dee daahirku wuxuu ahaan laha in la yidhaha walow takhallalat aridda riddaaba soo kale dhex gashay laga yaabo dee wasankuna inaanu qabteen gees kalena xataa haddii wasanku u qabanayana kol hadduu laftigu majaanis majaazkiya ta'niis yahay tadkiir iyo ta'niisba halkan ficilka way ku banaanaayeen markuu ficilkiisu sidaa yahayoo markaa waxba iska caadi waxba daruuro shiciriya waxyaalahaas lama odhanayo macnaha riddabaha soo kala dhex gasho oo macnaa waxa weeyaan wuxun baa loo shardayayaa si shaksiga magaca suxbadu ay ugu joogto suxadiina haddii loo loogu sugo dee si daa'im oo istimraara loogu sugo inuu shaksigaasi isagoo muslimo dhintay xataa riddabaha kala dhex gasho waktigii uu rasuulkii ilaahay la kulmay iyo waktigan uu islaamnimada ku dhintay markaa taa macnaheedu waxa weeye haddii dadkii rasuulka ilaahay la kulmay salawaatullaahi wasalaamu caleyh bacdigood ay ridoobaanba haddii ay riddanimadii ku dhintaan suxbadii way burtay asxaabtii rasuulka kuwaasi ka mid ma aha waxaa raggaa ka mida cubaydullaahi ibnu jaxsh oo dee ummu xabiiba zawjkeedii ahaa hijroodaynoo xabasho tegay hijradii laakiin halkaa ku nasraaniyoobay oo markaa kuna dhintay xaggaas saxaabi maaha cabdullaahi ibnu khadal baa ka mid ah isagoo astaar alkacba la haysto hayste la dilay isaguna islaam waa u horreeyey waa ridoobay isna maqas ibnu subaaba ayaa ka mid ah isaguna intuu madiine tegay uu islaamay haddana waxa weeya nin soo dilay walaalkii si khata'a uu dilay dagaalkii bani mustayriq markaa haddana maka ku soo laabmo isna maalintii fadxu maka la dilay kuwaasi iyagu saxaabo maaha arag ha u sugnaado iimaanna waktigaasa loo suga ay rasuulka ilaahay la kulmeene dee ridday ku dhinteen laakiin haddii shaksigu isagoo rasuulka ilaahay la kulmay isagoo muslima taa dabadeed riddo ay asiibto haddana islaamnimadii uu dib ugu soo laabmo xataa waktigaa u islaamnimadii ku soo laabmay rasuulkii dib bayaanu u arkin be oo rasuulka ilaahay dabadi ha ahaato islaamnimona uu ku dhinto markaa suxbadii waa loo sugayaa waxaa mararkaa ka mid ah ashcaf ibnu qays iyo qolooyinkii kale dee iyagoo rasuulka ilaahay ama wafdi ahaan ugu yimi sanadee aakhiradiisa dee sanadadii ama sanadihii ugu dambeeyey bacda fatxi maka haddana markii carabinteeda badan dee ay ridanimadu asiibtay ridoobay ee dib ugu soo laabmay haddana islaamnimo markii dambe dee murtadiintii laga qaalib noqday qolooyinkaas baa u keenay ashcaf ibnu qayso kitaabka bukhaari baan habeen dhowyd xaggaa dee kusoo marray xadiskii iyo waxyaalahaas shaksigu dee dhaarbeyna ama ina aladiina yashtaruuna dee aayaddaas sabi nusuulkeedii markii uu kaba hadlayey waayo de waa ka aan argnay rasuulka inuu axaadiis ka wariyo uu yimi oo uu rumeeyey laakiin dadkii markii dambe riddada ridoobay buu ahaa isagoo lahayoo lasoo qafaashayna abubakar baa loo keeno abubakarna waa sii daayey walaashiina wuu u guuriyeyba markii dambena islaamnimadii ayuu ku dhintay waa a'immaduna guud ahaan kamay joogsan axaadiistiisii uu waqtigaa hore wariyey inay kutubtooda haddee masaaniidda ku soo saaraan oo itisaal u xukmiyaan haddaba kol haddii shaksigu uu islaamnimo ku soo laabmo bacda wafaatii haba ahaato se dee khaasatan dadkii riddadu markaa kuba dhacay ama ridoobay kaba dhacday be iyada markaa islaamnimadii waxa weya suxbadii waa loo sugayaayo shardigu waxa weeye xagga istimraaru suxba ama suxbada bistimraar loogu sugayo inuu islaamnimo ku dhinto un xataa riddaha soo kala dhex gasho waktigu rasuulka la kulmay waktigan uu dhintayba ee uu islaamnimo ku dhintay taas amaa qolooyinka iyagu taas ah dee waxa weeyaan aan taa kuba dhintay waxay noqonaysaa inaan dee iyaga suxbo iyo waxyaalahaas way burtay camalkoodiiba guud ahaan uu buray suxbadii baa kaba mid ahaydba waxaa ragga ka mid ah rabiicatu bnu mayata bnu qalab oo dee kutubta qaarkoodna ku sugan isagoo xadiis warinaya ku tacalluqsanaa maalintii waxa weeyaan yowma carafa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh khudbadiisii oo in isagu ahaaba uu dhawaaq dheeraayo dadka ka gaadhsiinayay waqtiyada qaarkood rasuulka ilaahay dhawaaqiisa gaadhsiinayey a'imaduna markaa bacdigood dee inaanay u muuqan baa suurtagala kutubtan saxaabada dhigtana bacdigood waa ku sugan yihiba dikrigiisa ama tarjamadiisaa ku sugan oo laga yaaba dee ama ridanimadiisaas inaanay ogeyn laakiin waqtigii cumar hayuu intuu khamro cabay ayuu adigu malaa taqriib cumar uu kuwa sameeyo markii dambe intuu shaam iyo xaggaa la geeyay ayuu haddana halkii ka tego hiraql iyo xaggaa reer runbuu u tego halkii buu ku gaaloobay oo uu ku dhintay kutub dee kutubta qaarkoodna xadiidkiisa xajatulwadaac waa ku sugan yahay qoloyinka caynkaas iyada suxbadoodii way burtay ee laakiin shaksigii soo laabmay ee islaamnimo ku dhintay suxbada way soo laabmaysa wa sharduhu almowtu cala addiini walow takhallala riddatu ridda haba soo kala dhex gasho la kulanka uu rasuulka la kulmay iyo dhimashadiisiiy way waljinnu jinkii waxay culimmadu ra'yeeyeen ay ku tegeen dukuulahum gelitaankooda ay markaa gelayaan duuna malaa'ikin malaa'igta duunkooda wamacnaa dukuulahum fi saxaaba weeye inay asxaabtii markaa wixii la garanaya ee dee waxa weeyaan la garto ee rasuulka ilaahayna laba kulmay iyagiina in suxbo loo sugayo oo markaa taasba iyagu dee ay ku tegeenba oo marka waayo dee waxaan ognahay oon garanaynaa cayntooda yaynaan garanin beeb qolooyin jin ka mida rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marar inay la kulmeen waata ilaahay qur-aankaba suuratu laxqaaf iyo suuratuljin labadaba ee la kulankooda ay la kulmeen rasuulka qiraa'adiisii uu qur-aanka aqriyayay ay maqleene markii dambena qoomkoodii ay uga digeen ay kuba sugan tahayba waxaana axaadiis ku soo aroortay maka iyo madiine labadaba rasuulku inuu la kulmay uu wax ku aqri dul aqriyo qur-aankii oo yu yimaadeen iyagoo mu'miniinah su-aal ay weydiiyeen waxyaalo kale ay ka dalbadeen sesdeed oo kale iyo waxyaalahaas ahaa oo markaa qolooyinkaasi in iyaguna mukalafiin weeye rasuulka risaaladiisna insiga u khaas kuma aha jin iyo insiba waa loo diray sidaa insigu haddii ay rasuulka ilaahay raaci waayeen ay rumayn waayaan dee aan waxa weeye ay kufaar u noqonayaan hadhow naar gala ayaa jinkuna hadday rasuulka ilaahay aqbali waayaan oy rumayn waayaan iyaguna ay la xukum yihiin marka wixii iyaga ka mid ahaa ee rasuulka ilaahay laba kulmay waxa weeye suxbadii waa loo sugaya haddaba haddii la garto dee kuwa kuwa ka mid ahaa oo dee siday mar laga yaaba kutubtaa barhkood bay ku soo arooriyaan magaca qaarkoodna way sheegaan ama ha noqoto kutubtaaba kunjinkiiyo waxyaalahaasba ay kaga hadlaan bacd alculamaa haba noqotee waxa weeye iyadaa wixii laga garto haddii dee lagu soo sheego kutubtan saxaabada ama taas oo saxaabadii horta way ku jiraan be laakiin waxaa yar mushkilaadee sidii loo garan lahaa ama loo ogaan lahaaye haddii ay dhacdaba taasi asxaabtii baa lagu tirin karaa waana saxaabadee qolooyinkii waqtigaa rasuulka la kulmay marka adugu culimmadu waxay arkeen inay jinku dee saxaabada ay markaa tacriifkan horena uu daabuqayo adugu ay markaa gelayaan oo saxaabadii rasuulka ay ka mid noqonayaan inay mukalafiin weeye rasuulkana loo diray waxii iyaga la kulmay rasuulka la kulmay waa saxaabo iyaguna waljinnu jinkii raaw waxay arkeen culimmadu ay ra'yeeyeen oo ibna ra'yi ku tegeen ay dahabu iley dukuulahum gelitaankooda fi saxaabati saxaabada ay gelayaan weeye oo ay saxaabadii ka mid noqonayaan duuna malaa'ikin malaa'igta duunkooda oo iyada malaa'igtii kumay tegin macnaa waxa waya dee malaa'ig rasuulka ilaahay la kulantay bacdigood weliba magacyadoodii aan garanaynaa way jiraan markaa malaa'igtaas iyada waa asxaab lama odhanayo saxaabadii rasuulkaay ka mid yihiin waayo ee rasuulka iyaga looma dirinoo iyagu ma aha khalqigan loo diray se jin iyo insiga rasuulka loo diray risaalata takliif loogu diray taas maaha hadday bacd alculamaa risaaladiisa ay caam ka dhigan dee marka ay leeyihin cumuumkeedana wuxuu keenayaaba in malaa'igtiina uu waxa weeyaan rasuulba u yahay waa risaalata tashriifun wax kale maaha iyagoo dee markaa wuxuu kusoo cusboonaanayo iimaani maka halkan iyo taasi may jirinba waxa weeyaan waa tashriif risaaladii une wax kala maaha saa daraaddeed malaa'igtii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama habeenkiisiri dee caalaman markaa caalamkaa sare kula kulmay ama malaa'igtiisa dee jibriil iyo malaa'igtii iyaguba dhulka ugu yimi ee rasuulka halkan kulaba kulmay iyaga kumay soo darin saxaabadii waa saxaabadna lama odhan maayo waayo risaalada isuumay ahayn xataa haddii la yidhaha siday bacd alculamaa raajax yeelaan waa risaaladiisu caam de weeyaane laakiin malaa'igtuna way waxa weeye dadka loo ama khalqiga loo diray ka mid noqonayaan waa tashriifun taasiye wax kale maaha sidaa daraaddeed iyaga laguma soo darin malaa'igta asxaabtii laguma soo darin oo waa adigu markaa ogeynina la kumaysa jibriil oo kale iyo waa saxaabi lama odhanayo waljinnu ra-w dukuulahum dukuulkooda ay dee gelayaan saxaabadii oo ay markaa asxaabtii rasuul ka mid noqon maayaan duuna malaa'igin malaa'igta duunkooda waxa wey malaa'igta iyagu taa way ka duunsayeen taas way ka duwan yihin weye iyagu markaa ma soo gelayaan saxaabadii wey markaa wuxu uhi sheeku wamaa nashrid ma shardiyayno maadu hadday naafiye tahayna dee waxa ficilka mudaarac may jasminayna waxa weeyaan wadanka daraaddeedun weeye ma shardiyayno oo ay wamaa nashridu weeye asalkuye buluuqan qaangaadha ma shardiyayno oo suxbada marka saxaabiga loo sugayo inuu waqtigaa nin qaangaadha ahaa taas uma shardiyayno fi lasaxi fiimaa wadalika kaasa fi lasaxi waa qowlka sixada badan fiimaa labada masalaba oo markaa waxa weeye iyada horta buluuq ma shardiyayno waxa weeyaan haddii kol haddii la kulan uu dhaco shaksigu yaanu qaangaadhinba e saxaabi waa noqonayaa suxbadii waa loo sugayaa inuu qaangaadh yahay uu mukallaf markaa yahayna shardi uma aha in marka dee suxbo loo sugayo waayo haddii la shardiyo buluuq waxaa meesha ka bixi doona dee xasan iyo xusein iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo qolooyinka yaryaraa ee waqtigii rasuulka dadka yaryarba ahaa aan qaangaadhin ee la ogyay inay asxaabtii rasuulka ka mid yihiin axaadiidna ka maqlay inay iyagoo mumayiziin bay ahayn bal soo xifdiya axaadiidtaasoo axaadiistoodii la warinayo ayaa waxay noqonaysaa in la yidhaha asxaab maaha oo suxbadii markaa laga anfiyey ayay noqonaysaa ee waxa weeyaan looma shardeeyo buluuq adugu hadduu dee ilmuhu aanu mumayizba ahayn oo wuxuu kala garanayaa aanu jirin ru'yo isaga loo nisbaynayaa ma jirto laakiin rasuulka ilaahay baa dee haddii loo keeno loogiya sida kuwii taxniik inuu u sameeyo loogu keenoo kale iyo waxay noqonaysaa rasuulka ilaahay jaanibkiisa ay ru'yadu ka soo fushay ilmahayaan imaka ru'yo loo nisbaynayaa kol haddaanu timis jirin maba jireen marka suurada caynkaasa dee adfaasha caynkaase iyagoon tamiis ahaynba rasuulka ilaahay loo keena rasuulkuna arkay way u sugaan iyaga naftooda sharafa suxba way u sugaane laakiin kuwaasi xagga riwaayo markay noqoto riwaayadoodu taabixinta riwaayadoodii unbay la mid tahay inay waqti ay wax rasuulka kaga xafidaan ama ay kaga wariyaanba iyagu may gaadhsiisayn markaa rasuulka ay laba kulmeenba oo haddii suxbo waaba loo sugaye laakiin waa suxbada sharafkeedina suxbada ayaa qiimo badan araggan rasuulka kaba soo fulaana loogu sugayay xagga riwaayo markay noqoto taabiciintuun bay la mid yihin markaa wamaana shad buluuqan wey bilaasuxi fi imaan halkan waxaa aniga iigu sugan inay laba masalou sheeguu yihi labadaba waa sida xoogga badan labadaba khilaafin jiruu ishaarayaa midi waa tan buluuqo bacdigood baa shardiya buluuqu markaas dee qowlkoodina waxaa ka laasimaya inay qolooyinkaa aynu tiriniyo qolooyinka kale la midka ahaayeen qaangaadh ahayn waqtigii rasuulku wafaaday in ay suxbadaba laga anfiyo ama suxbo aan loo sugin ayaa qowlkaa ka laasimaya masalada labaadna wuxuu leeyahy waa fii masalati almalaa'ika malaa'igta masaladeeda oo waxa weeyaan ujeeddadu dee wuxuu inoo soo sheegay duuna malaa'ikin buuli marka malaa'igtu dee suxbadan imaka ama qolooyinkii malaa'igta ee rasuulka la kulmay suxba looma sugayo taas baa markaa macnuu u ahaa duuna malaa'ikin oo saxaabadii ma soo gelayaan iyagu haddaba filasaxi fiihimaa marka uu yidhaaho khilaaf baa jiro iyagana waxa weeyaan dee waa risaaladan rasuulka cumuumkeedii waxaa kaba mida in xataa iyagana tashriif baa noqotee looloo diray marka ciddii alle ciddii aan ogaanee malaa'igta ka mida rasuulka ilaahay bal caalam ashahaada dhulkiiba inay kula kulantay iyagana suxbadii way ku jirayaanoo suxbadii waa loo sugayaa ayuu noqonaya fiima basay taalla waxaa dhacay sharaxan dambe waxa weeyaan sheekhan uu leeyahay marka adigu sharaxan cusub maxamed ibnu cali sheekhaala yidhaah uu leeyahay ayaa waxaa dhacayba inuu fiihimaada ka dhigay dee fii masalati asaxaaba wataabiciin ana qowl aad moodo inuu yar fog yahay oo sanday makaalkan taallaayo aada uga dhowdahay waayo waa masalada saxaabadii taabiciinto shidadu marka dee saxaabi ay noqoto waa sax waata horeo lama looma shardeeyo inuu qaangaadh yahay kol haddii uu markaa iyaadu qaangaadh ba ahaanee rasuulka ilaahay uu la kulmay suxbadii waa loo sugaya taabiciintuna waa saasoo kaleo haddii ninkii taabici uu rasuulka me saxaabi laba kulmo isaga kula kulankaasna lama shardeeyo inuu qaangaadh noqdo ee haddii uu isagoon qaangaadhin oo laba kulmo taabicigani saxaabigii isna taabicinimo waa loo sugaya taas buu isaga qowlkiisa uu yahayba oo markaa labadan fil asaxi fiihima ayuu masalada saxaabada iyo masalada taabiciinta ayuu isaga ka dhigaa halkana fii masalati malaa'ikati walbuluq waana qowl aada waadixatan waayo waana dee hadalkii socday adiga gorade dabaartan dee wax dhow oo markaa madkuura ayay uga laabmaanba iyadaan haynay imaka oo masaladan dee buluuqa waa mid malaa'igtu waaba tii kale ka horraysay kuga xigtayba oo marka waa qowl aada u dhow kani oo kaas waxaad moodaa inuu yar kani ka dhow yahay وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل لو ذنب إنه حينه شريا فالصحبة الصال لو أي وصفنا سام الصحبة وحن كوغا إن شخصي الصحابي لما دي شخصي الصحابي لما لو وصفنا لو وصف اليوم مركب حلو وتعرف وحلو قرن أيام الصحبة الصحبة وحلو قرن أيام في التواتر تواتر وشخص من الصحابي وحلو أغان أيام hore waa tawaatur ay tawaaturtay oo macnaha dee cadad aada u fara badan oo laga aamiyey been inay isku waafaqaan ama calaa sabiili itifaaq ma ay uga dhacdaa ay soo naqliyaan ninkani inuu saxaabi yahay tawaaturto dee khulafadii afartayd baa ka mid iyo baqiyat alcashara way tawaaturtay suxbadoodaasi oo mutawaatirnimo ayay nagu soo gaadhay taa iyada waa lagu ogaanayaa wa shuhratin shuhrana waa lagu ogaanayaayo shuhradu yani tawaatur xaggiiba gaadhinbe bayn annaas haddii ay ku faafto oo ku shurooba saxaabigani inuu dee markaas saxaabi ninkani yahay taasna iyadna waa lagu ogaanaya siaa dimaam ibnu sacraba iyo cukaashatu ibnu muxsan iyo oo tawaaturkaa dee ay markaa tawaaturtay akhbaartaa khulafadu may tawaaturintoodu ama suxbadaa khulafada iyo casharada mubashariin tahay laakiin dee waa la og yahay baynshur bayn annaasna weeye suxbadoodaasi riwaayaad kala duwanna way ku yimaadeen taasna waa lagu ogaanayaa shuuradu waa mid ka qaasira ama aan gaadhsiisnayn tawatur xaddii aan gaadhsiisnayn wa qowli saxbin saxaabi qowlkiina waa lagu ogaanayaa saxaabigaasoo aakhara kale oon isaga ahayn oo macnaa saxaabi hadduu imaka la ogyahay dee suxbadiisu uu u sugo shaksi inuu saxaabi yahay taasna waan ku garanaynaa misaalkii la yimaadaan waxa weeye xumaamata ibnu abi xumaamata dawsi oo asbihaan meeshii la odhanayay waktiyadii dee dagaalada ay ka socdeen isagoo adiguu dhintay badne ama dee saas mabduun ah uu dhintay ayaa abu muusa alashcari ayaa wuxuu ugu markhaati kacay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ninka shahaado u xukumaya inuu maqlay anuu markaa waxa weeye abu muusa alashcari ayaa wuxuu dee isagii caddeeyey inuu ninkani saxaabi ahaa buu caddeeyey haddaba haddaynaan sida kale dee dariiq kaleba aynaan haynin shuhuro siyaasi aanay jirin tawaaturna aanu jirin laakiin saxaabi macruuf uu yidhaha ninkani saxaabi buu ayo rasuulka ilaahay buu la kulmay iyada taasna suxbadii waan ku ogaanaa saxaabiga suxbadiisii taasna waan ku ogaanaynaaba wey waan ku garanaynaa aw taabiciyin an qowli taabiciya halkan dambay ku cadfantahay taabici qowlkiina waan ku garanaynaa ama waa lagu garanayaa oo taabica qowlkiina waxa weeyaan nin taabici oo siqo lagu kalsoon yahay ayaa yidhi hebel waa saxaabi ama hebel oo saxaabiyaan xadiidkan ka maqlay buu yidhi oo adigu markaa shaksi buu suxbo u sugay ninkan taabicigna waa inuu siqo noqdo sidee warkiisii loo aqbalo oo loo qaato sidee sharxi nuqbo baan kusoo aragnay oo saxaabi dee siqanimo in lagu qaydo marka waxa weeye kaasna sidee waxaanaynu soo marray xaggii tasbiyadoo kale iyo in dee ay raajix yeeleen ruux keliya in lagu kaaftoomi karo tanna taskiye baabkeed bay tastoo xaafidba halkaa uu kuba yidhaaho markaa markaas masaladaasay ku binaysnaanaysaayo kol haddii nin siqoo taabici uu ninkan suxbo u sugo iyadna waa lagu garanayaa taasna on markaa wuxu uhi sheekhu wal asaxu qowlka sixada badan ee culimmadu ay u badan yihiin waxa weeye yuqbalu annahu yuqbalu in la aqbalayo ida dacaa hadduu sheegto suxbo mucaasiru nin rasuulka ilaahay la mucaasarooday oo mucadalun cadaalada loo xukumayo ma dee shaksi cadaalo loo nisbaynayo hadduusa waxba sheegtay in la aqbalayo wey oo markaa maxay masaladan ugu dambaysaana ay tahay nin mucaasira mucaasirka wuxuu wadaa dee waa nin waktigii rasuulka ilaahay sooba gaadhay waktigiyadii dee ay suurtagal ahayd cid rasuulka ilaahay aragtay ama la kulantay inay noolaatana jooga oo markaa boqol iyo tobankii hijrada haddii lasoo weydaarto iyadoo markaa shaksigu inkastaba cadaala marka hore ha usugnaatee lagama aqbalayo sheegasho uu sheegto waxaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qabla mowtihi bishaari sar riwaayada muslimba ahayd ka sugnaatay inuu caddeeyey habeenkaa uu joogay marka boqol sunood laga joogo waxaa dhulka joogay inaana cidi ka noolaanahayn marka waa boqol iyo tobankii hijraduna way ahayd waayo qabla mowtihi bishaarin bay ahayd marka haddii qawl waa boqol iyo tobankii hijrada hadday ahayd ba ama dee kow iyo tobanka madaxood waa ilaa boqol iyo tobankii hijrada dadkii la garanaya saxaabadii rasuulkaana ninka ugu geeri dambeeyey siday noo dambaysa kitaabka matnigiisa inoogu iman doonta abu dufayl buu ahaayo isagana aqoosha kii ugu dambeeyey waa boqol iyo tobankii hijrada inuu dhintay waa aqoosha waliba kii ugu dambeeyey haddaba waktigaas wixii ka dambeeyey iyada ruuxna soxaad soxba lagama aqbal maayo uu sheegto laakiin waktigaa wixii ka horreeyey haddii shaksiga cadaala marka hore ay u sugnaatay uu yidhaha saxaabi baan ahay inkastaba sharaf isagu ha isu sugayo wanaag iyo martabo uu isagu markaa isu sugayo haba ahaatee koladu marka hore siqa yahay ama lagu kalsoon yahay oo cadaala ay u sugnaato waa la aqbalayaa sheegashadiisa uu sheegtay markaa bacda wafaatii dee soxbadan uu sheegtay weliba waqti damba ha noqotay laakiin kol hadday dee waktigaa ay suurtagal tahay uu yahayo macnaha dee mucaasirkuna waxaa lagu tirin karaa ilaa boqolkaas sanooda hijrada oo dhan ba marka ama qarnigaas oo dhan waa dee weli iska mucaasaradii way iska jiraysaa marka taas buu leeyahy wal asaxu yuqbalu waa in la aqbalayo ida dacaa hadduu sheegto mucaasirun ku isagu mucaasira oo mucadalun marka waxa weeye la tacdiiliyey wey ama iyada waktigaa dabadeed ninkii sheegta isaga lama aqbali maayo waanay jirtaa qoloyn inay sheegteen oo xataa halkan sharaxa idiin soo noqlanaya ratan alhindi uu ka mid ahaayo waa lixdii boqolee hijrada ayuu sheegtay inuu saxaabi yahay oo ahru lixdii boqolee hijrada dabeed daabia wuxuu yidhaha ratan alhindi wamaa adraaka maa ratan shaykun dajaal bilaa rayb dahara bacda sitimiya fadaca suxbata wasuxaabatu laa yakadibuun oo markaas wuxuu dee kuwa tiriyay inuu shaydaan fii suurati bashar inuu yahay wata markaa eba yahay ruuxan adigu markaa kol haddaana waktigaas lasoo weydaarta lama aqbali maayo laakiin intaa hore haddii lagu joogo waa la aqbalaya wala saxu ida dacaa yuqbalu ida dacaa mucasir mucadal marka halkan wuxuu inoogu dhameeyey wixii suxba lagu garanayo saxaabiga suxbadiisa umuuraha mid ka mida lagu garanaya watucrafu waa la ogaanayaa suxbatu bitawaturi baa lagu garanaya wa shuhrati shura dee tawatur aan gaadhsiisnayna waa lagu garanaya wa qowli saxbi saxaabi qowlkii aakhara kale aakhira dee aakhari waxaanu leeyahay wadanka daraaddeed kaasna waa lagu garanaya aw taabiciyin aw qowli taabiciyin taabici qowlkiina waa lagu garanaya laakiin siqo isagu ah taabicigu wala saxu qowlka sixada badanna khilaaf baa jiro bacdigood baa le dee isagiibaa wax isu sugaya oo wuxuu sheeganayo martaba iyo wanaag buu isu sugayaayo markaa lama aqbalaya ayay leeyihin be wala saxu qowlka sixada badani yuqbalu in la aqbalayo weeye daddaca hadduu suxbo sheegto mucaasiro nin rasuulka ilaahay la zabantamo aduu waqtigiisii soo gaadhayba ama mucaasiro aduu waqtigaa xuduud alimkaan ku sugan un weeye oo mucadalun cadaalada loo nisbeeyo wahum cuduulun kulluhum laa yashtabih annawowi ajmaca man yuctadu bih wahum saxaabada rasuulku ridwaanullaahi tacaala calayhim cuduulun cuduul weeye cuduul weeye oo cadaala ayaa guud ahaan u sugnaatay ilaah baa subxaana wa tacaala tacdiiliye weeye oo qur-aankana aayad kala duwan baa ku sugan tacdiilkooda axaadiidta rasuulka ee fadligooda ku soo aroortayna taasna way badan tahayba markaa cuduul weeye kulluhum dhammaantood dhammaantood cuduul weeye laa yashtabih alaadu dee naafiye inay noqoto iyo inay naahiye noqotaa labadiiba waa dee suurtagal bal markay naafiye tahay waxa weeyaanun oo markaan kuba laqbaynayna iyagu cuduul weeyaanoo dee waa laa yashtabihu kumana dhehgelayo daalika kaas dee shaksi calaamo lagu fahm weyn shaksi caqli iyo fahma ama macrifo iyo basiiro diini u leh wax ka shaki ka gelayo oo ka dhehgelaya ma aha waa wuxuu shaksi kastoo basiiro diintii u leh macrifo ule garanayo cadaaladooda weeye hadday dee dadka caynkaas ama saxaabadii rasuulka cuduul ay noqon waayaan waatiaan kitaabka bilowgiisina ku soo maray marka xadiidka la aqbalayo waxaaba loo shardiyaa cuduul eh hadday dadkaasi cuduul noqon waayaan shareecadiina iyagayna soo gaadhsiiyeen marka waxaa bay noqonaysaa inaan laguma kalsoonaan waxan aan haynee guud ahaan shareecaba haddaba cuduul weeye ilaah baana subxaana watacaala tacdiiriyey qur-aankana aayaad kala duwan baa ku sugan oo tacdiilkoodaas iyo ammaantooda ay ku sugantay axaadiidta rasuulkana kaba sii badan baa cuduul weeye markaa laa yashtabih macnaa laa yashtabihu macnaa ma dheehgelayo oo shakina kama gelayo arrinkaas waa cadaaladoodaas ee shaksiyo basiiro iyo macrifadiiba nulaha haddii la yidhaha laa yashtabih waa calayka ayuha daalib weyn ninkan xadiidka dalbayo adiga yaa nin kaa dheehgelintaas shakiyaanu kaa gelin oo haddii dee dad markaa muqridiina la arko waxyaalo ama shiica ha noqdeen ama asxaabalahawaayo qolooyin de adigu markaa aan cadaalaba uu sugnayn waxyaalahaasi waa hadal aan qiimo lahayn oon wax kasoo qaad lahayn ee hawdheg raaricino yaani kaa dhehgelin oo markaa ficilku majsuubba noqdo macnaa arrinkaas yaanu kaa dhehgelin shaki yaanu kaa gelin wax shaki ku jira maaha cadaaladoodu wahum cuduulun kulluhum laa yashtabih markaa wuxuu ihi sheekhu raximahu llahu tacaala annawawiy usluubyadana horeynu usoo aragnay dee markaa faacil baan uga dhigaynaa ficil muqadara haddii dee mubtada laga dhigo faacil markaa khabarkii loo qadarana oo isna bimacna qowl laakiin lagu qadarayana sa annawawiyu qaa'ilun bihi la yidhaahna dhib ma laha markaa qaala wuxuu yidhi annawawiyu imaamkii nawowi wuxuu yidhi ajmaca waxaa ku ijmaacay cadaaladooda man yuctadu ciddii la toodwaye la tirsanaya bihi isaga waa dadkii hadalkooda wax ka soo qaad lahaayeen ijmaacoodana la ictibaarinayey kaas ay bihi yuctadu bihi biijmaaci way ijmaacoodna u ictibaar lahaa ayaa waxa weeyaan ku ijmaacsan oo qolooyinkan iyagu leh dee dadka kalun bay la mid yihiin cadaaladoodii in la baxsiya ayaa markaa waajibba noqonaysa ama yidhi ilaa intii cusmaan dee ka horreysay dilkiisii cuduul bay ahaayeena waqtigaa dabadeed dee waxyaalo kalaa yimi ama le dadkii cali la dagaalamay iyagu cuduul may ahaynba ama le waxa weeye dee shaksigii isagu dagaalkaa ka dheeraadaa cuduule qolooyinka iyagu dagaallada labada dhinac iskaga hor yimi cadaalo loomama sugayo ama mid ahaan markii gooni yahay waa kuwa iyagu dagaaladaa ka qayb galay cadaaladii waa loo sugayaay marka dee kii kale isaga iska soo horjeedeen joogeyna baa markaa daalim ahaa ama faasiqunbaa mid ahaa kiina markaa inooma kala cadee markay keli gooniyihiin shaksigu keligiina cadaalad loo sugaya lakiin markuu kuwa kale ay iska soo horjeedeen uu lama joogo cadaalad guud ahaan labadii midna loomama sugayo aqwaalahaasoo dhammi ictibaar ma laha waa aqwaal wada khada ah aan sawaab ahayne sawaabku waxa weeye in la ilaaqo tacdiilkooda qabla markaa qatli cusmaan iyo bacdigood bacda markaa dee markaa fitantii intay dhacday dabadeed iyo markaa horteedba kii fitanta ka qayb geliya kii aan ka qayb gelinba guud ahaanba cadaalo in loo sugo weeye oo markaa annawawiyu ay qaala wuxuu yidhi annawawiyu nawowi ajmaca waxaa ku ijmaacay cadaaladoodan dee uuna yidhi wahum cuduulun kulluhum man yuctadu biman ruuxii yuctadu la tirsanayay bisaga macnaa biijmaaci la ictibaarinayay ee ijmaaciisu ama qowlkiisu uu ictibaarta lahaa kaas waa ku ijmaaca ama kuwaas aqwaashaasoo kale wax ijmaacay dillaacin karaanna ma jirto oo khadka ijmaaca kuma samayn karaan dee wax kasoo qaadna ma laha oo waa hadal layska yidhi oo ajmaca man yuctadu bi weyn wاlmukhiruuna fii riwaayati اlأhar abu hurayratin yarihi bnu cumar وأنس والبحر kالkdري وجابر وزوجة النبي marka wuxu uhi والمكiruuna kuwii iyagu badsaday في riواaيaة الأhر أxاadiiثa warinteeda mkiriina halkan waxay u yaqaanaan kun xadiiثiyo wax ka sarreeya ninkii wariyey ee أxaadiiثiisu kun ay gaadhay iyo dee wax ka sarreeya kuwaas bay mksiriin yidhaahaan wixii أxaadiiثoodu ay kun ka hooseyso iyagu ma aha mksiriin markaa dee waana toddoba saxaabi un bay sheegeen axaadiistoodu ay kun gaadhay taas bay sheegeen kutubta qaarkoodna waxaa ku sugan iyagoo dee abi saciid kaba reeba oo markaa lixda kala sheegay laakiin abi saciidna axaadiistiisi kun bay gaadhay markaa wuxu uhi walmuktiruuna kuwi iyagu badsaday we fii riwaayati alahari axaadiista warinteedu abu hurayrata weeye waana axfadu man rawaa alxadiida fii daari siu shaafici ba yidhi isagaa ugu xifdi badnaa uguna axaadiis badnaa sababta axaadiistiisa u badnaatay waataan kitaabkan kale kusoo amarnay abu hurayrata yarihi waxaa ku soo xiga oo isaga soo raaca abu hurayre ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar ayaa ku soo xiga wey wa anasun waxaa kaloo isna soo raacaya anasun anas baa soo raacaye iyo walbaxru ninkii badda ahaa cabdullaahi ibnu cabbaasi kalkudriyi kula mida abi saciid alkhudri wa jaabirun waxaa kaloo isagana ah dee muqsiriintaas jaabirun jaabir ibnu cabdillaahi iyo wa zawjatu nebiyi rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh zawjadiisii waa caaisha bintu abibakrin oo iyagu markaa dee raggan sadeeq ibnu cabbaas iyo abi saciid iyo jaabir baa iyadu kala sii axaadiis badnayd oo sidan imaka isu dee walow yadihi ibnu cumar uu yidhi haddana kuwan kale ma tartiibsaneen aduu bal markaa waxa weeyaan toddobadan saxaabi uu inoo magacaabay abu hurayre iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo anas ibnu malik iyo abu saciid alkhudri iyo jaabir iyo caaisha bintu abibakrin axaadiistoodu kun bay gaadhay waanay ka badan tahay intooda badan kun way ka sarraysaa iyagaa mugsiriin la yidhaahaa wixii aad toddobada aan ahayn axaadiistooda kun ma gaadhsiisna waxaana abi hurayre ka sugnaatay inuu yidhi saxaabtii rasuulka niga axaadiis badnaa oon cabdillaahi ibnu camr ibnu caas ahayni ma jiro waxaan intaa ku tacriiriyey inuu isagu wax qori jiray laakiin abu hurayre aanu wax qori jirin haddana mugsiriintaa kumama jiro xadiidkiisu ilaa sideed boqol meelahaasba kama sii badnaa waxaaureyse madiine ayuu degay madiinana waxay de waa halkaas dee ama cilmiha loo soo doonto intii khilaafadii raashidada ay jirtay dee cali wixii ka horreeyeyna iyadaaba caasimadii dawladda ahayd ama dee waxa weeyaan umuurihii dawladda ha loo imanayo oo dee waaba maqarkii laga xukumayo caalamulislaami waqtigaa guud ahaan ama dee dawladdii islaamkayd lagaba xukumayey ha loo yimaade masjidkii rasuulka iyo qabrigiisa siyaaradii ha loo yimaadee waa meel had iyo goor lagu imanayo la imanayo taas baa isaga uu degay axaadiistiisa oo aad iyo aad ay u faaftay ama cabdullaahi ibnu camrin waxay axaadiistiisii ay u faafi weyday ama cilmigiisaasi adugu taas baa asbaabaha ka mid ahay iyo isagoo dee macrifo uu yeeshay kutubtii horeo bacdigood dee ay laga yaaba inay kaba yar joogsan jireen kutubta hore iyagana ka warrami jiray daraaddeed iyo waxyaalo iyo dee adugu umuuro kale ayaa keeno taasi ay ka mid ahaydba oo saxaabigaasi imaka laguma soo daro mugsiriinta waayo axaadiidtiisa ayaan gaadhsiisnayn eerka aan gaadhsiisnayn bawe wixii in iyaga markaa ka badan ama iyaga aan ahayn axaadiistoodna ay ku gaadhsiisantahay ama kun ka siyaabsantay ma jirto waxaana jira deeda qolooyin aad iyo aad islaamnimodkooda iyo suxbadooda iyo mulaasamadooduba ay u horreysay una badnaydoo qolooyinkan oo dhan uga mulaasamo badnaa haddana axaadiistooda aana koobnaa bal matala abubakar radia allahu tacala canhu wa ardaahu oo kale islaamkiisa waan ognahay mulaasamadii rasuulka uu laasimayna waan ognahay waqtiya isaga inuu laba joogo sida waqtiyadii hijiradoon cid kaleba aani laba joogina waan ognahayba haddana axaadiistiisa way koobnaato waayo dee isagu rasuulka wax sidaasaba kamuu dambayn laba sandood buu ka geeri dambeeyey labadaasna waxaaba lagu shuqloonaa xuruubtii riddada oo cilmi nashrinteed iyo warinteed iyo waxyaalaha faraaqaba looma helin markii dambea dee faraaqada la helaye saa daraaddeed baa axaadiistiisu aad koobnaato axaadiista abubakar laga wariyaa oo intooda badan bala asaaniiduna aanay intooda badan sugnaynba waa boqol iyo labiyo afartan xadiid ba axaadiistiisio dee ama musnad abubakarna waaba jira kitaab la yidhaha bal suyuudi taariikh alkhulafa waa soo wada arooriyaabe tarjamadiisi axaadiistaasna ma hadde inay boqol iyo labiyo afartanku dhammaan wada saxiixa ma xasan yihiinba ee waa guud ahaanba wixii abubakar laga wariyaaba intaasa sababta isaguna isagoo ka mulaasamo badnaa kana wada cilmi badnaa axaadiistiisu ay heerkaa u noqotayna waa taa aan sheegnayba haddaba walmuksiruuna fii riwaayati alathar ku iyagubatay xadiidka riwaayadiisu abu hurayrata weeye yelihi waxaa ku soo xigay ibnu cumara wa anasun anas weeye iyo walbaxru cabdullaahi ibnu cabbaas kalqudriyi ninkaa reer bani khudre loo nisbeeyey sacad ibnu maalik koo la mid ah wa jaabirun jaabir weeye iyo wa zawjatu nebiyi rasuulka zawjadiisii walbaxru awfaahumu fataawa wa cumar wa najluhu wa zawjatu lhaadi labar walbaxru cabdullaahi bnu cabbaas awfaahum ka ugu badan weeye saxaabada fataawa xagga fataawo laga wariyo oo masaa-ishii dee uu kaba fatwooday umuurta iyo axkaamta diinta uu kuba caddaynayey ee markaa isaga laga soo naqliyey ayaa u badnayd wax saxaaba fatwo oo saxaabada kale laga soo naqliyo oo waxaabay sheegayaan dee ibnuqayim iyo soo naqliyaan nin dee adugu qarnigii saddexaad kollay raggiisii noqonayo ibnu cabbaas markaa kuwiisaa uriyo ilaa mujallado waxoogaa ya gaadhsiiyeyba haddaba walbaxru cabdullaahi ibnu cabbaas awfaahumka saxaabada ugu badan weeye fataawa xagga fataawo uu fatwoodo wa cumar iyo cumar iyo wa najru inankiisii iyo wa zawjatulhaadii rasuulkii ilaahay khalqiga hanuuninaya alabar ixsaan ka badnaa haweenaydiisii waa caaishe kuwaasba ugu fataawo badan horta fataawo asxaab laga soo naqliyay iyagaa ugu badan wey suma bacdigoodna waxaado isa fatawadiisu ay badan tahay dee suma bnacnawowna waa laga dhigi karaa ibnu mascuudin cabdillahi ibnu mascuud iyo wa zaydn zayd ibnu thaabit iyo wa caliyun cali bnu abi aalib weeye wa bacdahum dabadood oo markaa waxa weyaan haddaba markay noqoto xagga fatwada waloo dee raggaa ugu horreeyay ay usii badan yahiin ibnu cabbaas iyo asxaabtii rasuulka waxaa ugu fataawo badnaa oo toddobadan baa laynoo magacaabay cabdullahi ibnu cabbaas iyo cumar ibnu alkhadaab iyo cabdullahi ibnu cumar iyo caaisha bintu abi bakar cabdullahi ibnu mascuud iyo sayd ibnu thaabit iyo caliy ibnu abi aalib kuwaas baa ugu fatwo badnaa waxaana dee mid kasta uu suude ibnu xasmi yidhaaho fatwadiisa laga ururin karaa mujallad weyn baa ragga laga ururin karaa ama qolooyinkan toddobadaaba weeye ay wa bacdahum dabadoodna waxaa ahaaday waa toddobadaa dabadood cishruuna labaatan saxaabi ee laa tuqallil ha yarayn iyagana fatwadooda ha yarayn ma yara oo macnaa laguma tirinaya wax yar inay tahay ee mid kasta jus waa laga ururin karaa yaan weynaanin be oo macnaa dabadood waxaa ahday labaatan saxaabi oo iyagana fataawo laga soo naqliyey kuwa marka loo eego yar laakiin sida kale aan u yaraynba oo wa bacdahum dabadoodna waxaa dhi cishruuna labaatan ee laa tuqallil ha yarayn oo adigu ha yaraynoo ha ku tirin wax yar inay tahay ee mid kasta jus waa laga ururin karaa fatwadiisaba oo kuwaas baa markaa labaatankaas weyn bal markaa waxa weeyaan labaatankaasna halkan hoose shaaraxayde ama kolley way idinku wada sugantahay shuraaxdaba abubakar iyo cuثmaan iyo abu muuse iyo mucaad iyo sacd ibn abi waqaas iyo adigu qolooyinkaasba weeye labaatankaba halkan bay inoogu tiriyeen markaa mid kasta fatwadiisu kuwa yaani leekaaninbe xoogaa bay iska noqonaysaa juz yar waa laga ururin lahaaba waayay wabacdahum man qalla fiiha jidda wabacdahum dabadoodna waxaa ahaaday labaatankaa dabadood man shaksi qalla yaraaday oo fiiha ay fi lfatwa fatwada fiigeeda waa xagga fatwada markaas uu dee fatwoodee laga soo noqoray fi lfataawa jiddan aad iyo aada ugu yar u yaraaday oo bacnaa nihaayo kaba gaadhay xaggaa yaridoo aan fatwo sidaasa aan lahayn cishruuna wahum iyagu mubtada iskaba qadaro cishruuna labaatan weeye oo bacda mi-atin boqol dabadeed ahaaday qad cudza waana la tiriyey kuwaasoo dee a'imadii way tiriyeenba boqol iyo labaatankaasba oo markaa waxa weeyaan marka labaatankaa hore aan soo dhaafno waxaa jira isna boqol iyo labaatan saxaabi oo aad fatwadoodu u yar tahayoo dee waxaa laga soo naqliyay masale iyo laba masale iyo saddex masale iyo waxyaalo yaryartaa ay tahayoo markood dee waxaa laga soo naqlinayaa masalo ama laba ama saddexayto aad fatwadoodu u yartay oo ilaa boqol iyo labaatanna gaadhsiisanoo markaa taasna waa la tiriyo ibnu xasmiyabaa ahaa adigu dee ibnuljaws iyo ragga waxyaalahan tiriyey ee tatabucayna wa bacdahum dabadood waxaa aday kuwaas man ruux qalla yaraaday fiiha ay fi lfataawa jiddan waa dee aad iyo aada ugu yaraado macnaa yarideedaas ay nihaayo tahay ay gaadhsiinta yarida ay yar tahay fataawadoodu cishruuna wahum iyagu cishruuna labaatan weeyo bacda mi-atin boqol dabadeed ah boqol iyo labaatan qadcudda waana la tiriyey kuwaasba oo dee qolooyinkii aimada ee tatabuci magacyadooda way tiriyeen halkan waxaa ku sugan nuskhada shaakir bayd aan ku sugnayn tirmisi waxaana dee horeynu usoo aragnay xataa casharkii kan ka horreeyay afar bayd oo uu tirmisi kuba sugan laakiin kuwan tirmisi ziyaadaadkee ku sugani waxay kaga duwan yihiin kuwa shaakir dabcadiisa ziyaadaadkee ku sugan kuwan ziyaadaadka halkan ku sugan waa wuxuu naadimkan ama shaarixani uu kordhiyey oon suyuudi asal ahaan lahayn ama iyada kuwa tirmisi shaakir iyo dee dabcadiisa ku sugani waa nuskhooyinkii kitaabka wixii lagu arkayo waa ziyaadaad sheekha laga soo naqlinayo suyuudi baa lee maaha shaakir inuu leeyahay ama kuwan kitaabkan aan ku arkayno waa nadmiga shaarixa weeye waxaa markaa bayd ku sugnaa wa kaana yufti lkhulafa bnu cawfin ay cahda nabiy zaydun mucaadun wa ubay oo macnaa waxaa fatwoon jiray waqtigii rasuulka alkhulafaa alarbac iyo cabduraxmaan ibnu cawf iyo zayd ibnu thaabit iyo mucaad ibnu jabar iyo ubay ibnu kacab ayaa qolooyinkaas waktigai rasuulka oo rasuulka oo jooga ayay fatwoon jireenba oo dadka ay uga jawaabi jireen su-aalaha diinta masaa-isha cilmigana ay caddayn jireen beydkaas baa ku sugan waana dee suyuudi nusqooyin waa kitaabka waa hadal suyuudi weeyaane laakiin nusqadan shaakir mee tirmisi uu sharxayay ayaanu ku sugnayn in beydkani waxaan arki doonaa intan saxaabada shan beyd baa ku sugan shaakir dabcadiisa midi kan yahay midna aanu inagaba dheerayn saddexna walow laba ay nadar weyne uu ku sugan yahay oo dee waxa macluumaadka ku suganba aanay saas laga yaabaa dee inaanay markaa wax nadar ku sugan yahay uyoon sheegi doona insha allah baabka saxaabada ama macrifada saxaabada mawduuca baxdigan ayaa saddexna uu ku khatimi doonaayo shantaas baa ziyaadaadoo kitaabkaa kale ku sugan oo aan noo sugnayn warkaa beydku waxaa wakaana waxaa yuftii mid fadwooda wakaana shani wey waa shaniyeed yuftii waxa fadwoonayo alkhulafaa qasriguna dee waa wasanka daraaddeeda khulafadii afarta ahayd iyo ibnu cawfin wabnu cawfin caatifkii baa xadfane iyo ina cawf ay cahdi nebiy macnaa waqtigay fatwoon jireen waa daraf halka hore ku tacalluqaye waa waqtigii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh bay fatwoon jireen zaydun iyo wa zaydun zayd ibnu thaabit iyo mucaadun wa mucaadun mucaad ibnu jabal iyo wa ubayun ubay ibnu kacab beydka kollayna dee qorooyinkeena tirmisi haysaa waa ka qoran kartaan kuwan kale bal markaa beydkaasna halkaasuu ku jiraa وجمع القرآن منهم عدة فقد ثلاثين فبعض عداوي وجمع وxa ururiyey القرآن قرآaنka oo معنaa xfdiyey weeye minهم صحaabada xaal uu ka mid yahay عidة waa dad tiroobay weeye oo kuwaasoo فوqa ثaلaaثiiنa soddon korkooda adoo soddon kaba sareeya markaa fabعض bacضi culimada kamidi caddahu waa madkuurkaas dee madkuur ahaan u celayna jamac baabay ahaayeene waxaa lasoo sheegay waa kawaa qur-aanka xifdiyey waaba tiriyeenoo magacyadooda ayay soo tiriyeen oo beydkana wuxuu inoo sheegayaa dee waqtigii rasuulka iyo dabadiiba saxaabadii rasuulka dad badan oo ka midi qur-aanka inay xifdiyeenba qur-aanka markaa ilaa soddon wax ka badanna culimadu ilaa saddex iyo soddon iyagan way tiriyeenba marka halkana magacyadooda waa lainoogu tirinayaa sheekhan sharaxa damba linaogu nadmiyaa nadmigiisa isaga had iyo goor waa shaaciro waxyaalahu nadnadmiyaa banyaba ay ka mid ahaayeen haddaba marka waxa weeye waa saddex adigu soddon wax ka ziyaadsan raggaa waxaa ka mid a khulafadii afarta ahayd cabaadilada afarta ee noo soo socda dalxa iyo sacad iyo ibnu mascuud iyo xudayfe iyo saalim iyo abu hurayre iyo adigu dee magacyadaa laynoo tiriyey kuwaas baa ka mid ahaa laakiin waxaa jira xadiidka saxiixeyn kuba sugan oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaam meedee saxaabadiisi afarun mooye cid kale inaanay qur-aanka kaba xafdiyin taa waxay culimmadu ku xambaareen bal adigu jawaabaha mid ahaan umaan ka soo qaadnaya meelaha kale dee kutubta xadiidkaa dhigta ayay jawaabuhu noqonayaane waa dee marka fii khusuusi alkhasraj oo afar toba afar ninoo khasraja ayay ahaayeen markaa marka la eego khusuusa alkhasraj ayay iyagu intaa ka xifdiyeen ee maaha dee cid kaloo qur-aanka xifdisnayd oo intaa aan ahayn inaanay jirinba weeye ee wajamaca waxa ururiyeen macnaa xifdiyey alqur'aana qur-aanka minhum xaal uu ka mid yahay saxaabada ciddatun tiro tiradaasoo fooqa talaatiina soddon korkeed ahaatay fa bacdun markaa culimada bacdigood caddahu ay caddalmadkuura waa kaa la soo sheego a qolooyinkaa qur-aanka waqtigii rasuulka xifdiyey uu tiriyey oo magacyadoodii waa cadda waa cadda man xafida markaa man jamaca alqur'aanaba wey manta haddaan u celina waa caadiya anaan madkuurba odhane waa qolooyinkaa xifdiye qur-aanka waa tiriyo magacyadoodii bay tiriyeen waana dee marka halkan inoogu sugantahay magacyadaasi la arkaana dee intaa in ka siyaadsanna in la helo waayo waxaaba dee kuma sugnaa yomama oo labayo tobankii hijirada dhacay dagaalkii markaa muslimatulkadaabiya lagula dagaalamayay ilaa toddobaateneeye quraadiya in la dilay waqtigii rasuulkana waata asxaaba bidra mucuuna iyona qura waatii la odhanaya quradan tacbiirkooda waxay dadka xufaad ah walow dee markaa qur-aanku aan usoo wada degin qolooyinkaasna waata halkaa laguma dilayo kollay tiradu intan way ka siyaadi kartaaye laakiin bal magacyadaas bay noo soo tiriyeen ama dadkaa soddonka ka siyaadsan ee xufaadii saxaabada lagu diraya xagga qur-aanka walbaxru wabna cumarin wa camri wabnu subayri fi ishtihaarin yajri duuna bni mascuudin lahum cabaadila waqalladuu man hayra hada maala lah marka waxa weeyaan beyd baa iyadna halkan jira aan ku sugnayn dabcadan tirmisi oo shaakir dabcadiisa ku sugan lafdigiisna iyo halkan buu ku sugan intaan walbaxr horteed oo beydkaa dabadiye oo jamca alqur'aana dabadiye lafdigiisna yahay washucaraau lmustafaa dawushaan ibn rawaxatin wa kacbahum xasaan wey ana wa shucaraau lmustafa mustafa ama rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh shucaradiisii dawu shani shaniga weyn u saaxiibka ahaa waxa weeye ibnu rawaxata cabdullaahi ibnu rawaxa iyo wa kacbun kacb ibnu malik iyo wa xasaanun xasaan ibnu haabit oo shucaradii rasuulkuna saddexaa weeyo iyadana dabcadan inaga tirmisibaanay ama nuskhadiisaanay ku sugnayn ee beydkaasna waa jiraa macnihiisna waa waadaxo saddexdaba waan wada garanaynaa waa saddexdaa saxaabiya midkood xayaatadii rasuulkaba dee uu shahiidba ahaa ma asxaa dee markaa yowma mu'ta muwadina uu ka mid ahaa iyo umaradii halkaasna lagu dilay maxaana uu sharaxan dambe markuu tarjamadiisa dhiganaya kaba soo naqlinaya dimashq inuu degay dee dimashqna waqtigaa lamaba furanba oo kallay hadalkaa maan fahmin khulaasadii khasrajina waa u tiirinayay waayaha waqtigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baaba wafaadkiisu ama shahaadadiisu ahaydba wa shucaraau lmustafa dawushaan shaniga u saaxiibka ahaa macnaa shaniga weyn ee iyagu aan ahayn dee washucaraa yatabicuhum lqawina kuwii la yidhi ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kuwaasba ee shaniga weyn u saaxiibkaa rasuulka ilaahay baana dee amrayayba inay dee u jawaabaan nimankii kufaarta e ibnu rawaxa cabdullahi ibnu rawaxa iyo wa kacbun kacb ibnu maalik iyo xasaan wa xasaan ibnu haabitin weeyo markaa beydkaasna waa inaga maqan yahay waalbaxru wabna cumarin wa camri wabni subayri fi ijtihaarin yajri duna bni mascuudin lahum cabaadila labadan bayd waan ku dareen waalbaxru cabdullaahi ibnu cabaas iyo wabna cumara wabna cumarin adigu dee wasanka daraaddeeda iyo bna cumara ee cumar iyo wa camrin camar labadooda dee ilma ina cumar iyo ina camrin iyo wabnu zubayri ina zubayr yejri waxa u dareerayo macnaa u socday fi ishtihaarin shuhrow ay kuba shuhroobeen duuna bni mascuudin ina mascuud duunkood xaalo ay ahaadeen lahum iyaga waxaa macnaa u dareeray oo u shuhroobay cabaadila yejri faacilkeeda cabaadilu noqonaya waana dee laftigii ismigii oo dhan oo ismudaafkii mudaafilaygiin baa la tarkiibiya naxti ay ku sameeyeen oo san loo jamciyey cabdal iyo waxyaalaha jamciin maaha ee waa naxti baabkii un waayo yejri waxa u socday oo u dareeray weeyaan oo macnaa u xasilayba duuna bni mascuudin ina mascuud duunkood lahum iyaga waxa u xasilay duuna bni mascuudin xaalayiin ina mascuud duunkood oo macnaa ina mascuud aanu kuma jirin cabaadila lafdigaa cabaadila magaca cabaadila oo adigu waxa weeyaan cabaadilada saxaabadu waa afartan cabdullaahi bnu cabbaas cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu camrin cabdullahi bnu zubayr cabdullahi bnu mascuud kuma jiro saxaabadii kale cabdillaahiyada lagu magacaabayo saddex boqol ba la gaadhsiiyey kuwaasi kuma jiraan waa afar saxaabadii yaryaraa cumrigoodna dheeraaday oo markii dambe dee iyagu noqday baqaayadii saxaabada kawa noolaa fidunya markay qowl isku waafaqaanna qowlu cabaadilaa la odhanayeyba oo markaa kuwaas baa cabaadilo la yidhaha ama ibnu mascuud hore u dhinto khilaafadii cuhmaanba waa dhintayoo markaa isagu kuma jiro waqalladuu culimmadu waxay ku gafnimo xukmiyeen ama qalad ay u nisbeeyeen man ruuxa hayra hadaa kan madkuurkaa waxaan ahayn maala lahu u iisha oo ama ibnu mascuud kusoo dara ama raggan mid kamida ka taga kaas way ku gafnimo xukmiyeen oo dee a'immada qaarkood bay kaba dhacday sida axmed oo kaleo loo nisbeeyey isagoo kusoo daray ibnu mascuud kuma soo daray qolooyin kaleo ama dee samaqshari saaxib almufasal kitaabkiisa naxwadaayo raafici kitaabka markaa dee malaha sharaxiisa weyn diyaad oo kale iyo oo iyaguna waxyaala sidaas ay laba yimaadeen waa jireenba oo ama ibnu mascuud iyo ibnu cumar bay ibnu cabbaas ka dhiganta ibnu zubayr kaba ay meesha kaba saareen ama ibnu mascuud ba kusoo daray markaa qolooyinka adugu waxay u nisbeeyeen qalad marka la eego xagga istilaaxa cabdillahi mid kasta waa la yidha cabaadilla waa la odhanaya laakiin istilaaxa marka la eego wey walbaxru ina cabbaas oo ninkaa badda iyo wabna cumara cumar iyo wa camrin camar inamadooda oo ilma ina cumar iyo ina camrin iyo wabnu zubayri ina zubayr fishtihaarin fishtihaar yejriday ku tacalluqaysaa yejri waxaa markaa u dureeray weeyaan oo u xasilay weeye iyaga fishtihaarin shuurow ay taa kuba shuuroobeen bayna alculamaa duuna bni mascuudin ina mascuud duunkood manaa yajri lahum wey waxa iyagii u xasilay u dureero macnaa iyagii u xasilayba fi ishtihaarin shuhurow ay iyagu taa kuga shuhuroobeen duuna bni mascuud ina mascuud duunkii xaalay ahaadeen oo ina mascuud aanu ku jirin cabaadila lafdigan cabaadila yejri faacilkeediiba weeye waqalladuu culimmadu waxay ku gafnimo xukmiyeen man ruuxii hayra hadaa kaa wixii aan ahayn qowlkan aan ahaynba maala lahu u iisho weeye oo ninkii hadalkaa waxaan ahayn ama barhkood ka taga sida ibnu zubayr oo kale ama ibnu mascuud kusoo kordhiya kaa isaga way ku gafnimo xukmiyeen ee cabaadiladu la sheega afartan weeye allah subxana wa tacaala aclam والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد عشر ألف ألف صxaabadii ayaan mabxadkeenii ku soo jirnay markaa wuxuu uhi walcaddu tiro laa yaxsurhum ma koobayo oo saxaabada rasuulku aad bay u badan yihiinoo markaa tiro imaka koobaysaa ma jirto tuufiya waa dhintay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi camaa yaziidu mad bimacnaa man weeye waa caman yaziidu cid ka siyaadsan cushra alfi alfi kun kun cushurkii dad ka badan oo isaga arkay oo la kulmay ayuu rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu caleyh kaga wafaaday uu ka dhintay bimacnaa markii uu rasuulku wafaaday waxa weya dee dad boqol kun ka badan waayo kun kun waxa u cushura boqol kun baa u cushur noqonaya boqol kun ka siyaadsan ayaa uu rasuulku kaba wafaaday oo dad sidaasoo la kulmay ama arkay araggoodu haba koobnaado maqalkay wax ka maqleenna waxa aadu koobanba ha noqdee dad adigu tiradaa leh ama tiradaa kaba siyaadsan ayaa jiray oo dee waqtigaa wixii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh horteed laba kulmee laba joogay waxaa dheeraa markaa khaasatan xataa talwadaac dadkii jasiiratulcarab adraafteeda iyo bawaadideeda ka soo xajay ee rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh munaasigtii amaba ka dhexdeeda ha noqoto ama midna maalmihii la joogay ama carafa iyo musalife ee rasuulka ku arkay khudbooyinkiisaasna maqlay dadkaas baa iyaguna aada u badnaayo markii dambena halkaas sunka laabmo reerahoodii ku laabmay haddaba dad aada u badan ayaa waxa weeyaan adigu rasuulka laba kulmoo boqol kun ka siyaadsan saa daraaddeed tiro lagu koobayo ama dabdinaysaa ma jirto waqtigaa waqti kaba horreeyey tabuuk oo kaleba saxaabi warinayay axaadiisteedii ama xadii qisadiisii warinayay haritaankiisii wuxuu ka cadiray kacab ibnu maalik inay badnaayeenoo aan diiwaan ama dee kitaab jamcin ahayn ujeeddada diiwaan lagu qoro magacooda lagu qoro aanu qaadi kareen farabadna waxay ka qaben oo kumayaalba ay ahaayeen dabawalcaddu tiradu laa yaxsuruhu ma koobayo oo tuwufiya rasuulku waa wafaadiyey salawaatullaahi wasalaamu calayh camaa yaziidu wax ka siyaadsan oo ka siyaadaya cushra alfi alfin kun kun cushurkii waa boqol kunee ka siyaadsan ayuu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaba wafaaday waxaana qowlkan lahaa abu zurco imaamkii la odhanaya abu zurcat arraasi oo iyadoo ay kuwa ku yidhaaheen miyaan la odhan axaadiidta rasuulku waaba afar kun oo xadiid waxa yidhi waa sanaadiqada qowlkeedii ee rasuulku boqol kun wax ka badan ayuu kaba wafaaday oo taasna dadkii la kulmay dee markaa xajatal wadaac iyo dadkii kale caadiga ahaa markaa marwaqtiyadii kale horeba u arkay ay isugu jiraan wa awalu ljaamici fi الصaxaabati huwa albukhaariyu wa fi lisaabati akara min jamcin wa taxriirin waqad lakhastuhu mujalada falyustafad wuxuu uhi sheekhu waa awalu ljaamici ku isagu ururiya oo kitaab u dejiyo kii ugu horreeyey fi saxaabati saxaabada rasuulku walbukhaariyu imaamka bukhaari weeye wa fi lisaabati kitaabka isaaba la yidhaahana akhara uu badiyey mu'alifkii lahaa min jamcin jamcin uu iyaga ururiyu jamciyo taas buu badiyey wa taxriirin taxriir taxriir uu taxriiriyo saxaabada rasuulku uu tahdiibiyo wixii kutubtii kale qalad iyo waham loogu sheegay uu kaba saaro taasna waa badiyey waqad lakhastuhu kitaabka isaaba laydhaah waan soo talkhiisiyey mujalladan xaaliyahay mulakhaskaasi mujallad oo kitaabkoo dee dhowr mujallad ba ahaa isaaba ayaan anigu mujallad keliya ku soo talkhiisiyo khulaasadiisii aan kuba sheegay ee falyustafad ha laga faa'iidaysta kaa oo markaa kitaabkaas caynulisaaba ku magacaabay laakiin dee ilaa imikada waxaan filayaa inaan la madbacaynba sidaa isagu kitaabkii asalka u shuhroobayna kitaabkan mid u shuhroobay maaha labadan bayd wuxuu inoogu sheegayaa bal inay dee a'immadu ihtimaam ay saxaabadii rasuulka u ihtimaamayaan ay kutub ku khaas yeeleen iyaga taraajimtooda gaar ahaan ka hadlaysa waxaana uu halkan inoogu sheegayaa cid kitaab gooniya u dejisa ina ugu horreeyey bukhaari oo kitaab ku khaas yeelay kale halkan axmed shaakir waa ku bushiyaatanoo ibnu sacad baa adugu ka horreeyey buu yidhaayo isaguna majmuuco dhan oo saxaabada ka mid ah suu dee taabiciintii iyo qolooyinkii kaleba u sheeguu taraajimtooda ku sheegaa kitaabkiisa dabaqaadkiiee madbuuca maanta laakiin taas jawaabteedu waxay noqonaysaa uun ibnu sacad kitaab gooniyo kumuu khaas yeelin ee waa kitaabkan dabaqaadka ayuu ku sheegayo sidaa daraaddeed saxaabe keliya kumaba sugnaa ee taabiciin iyo atbaacdoodba ay ku sugan yihiinba ama bukhaari tan uu ula jeedaa sheekhu waa tasniif ama musanaf u gaara saxaabada u gaaro kolle markaa ictiraadkaasi iyo waxba imika halkan wajih ma ahaa ee wuxuu uga jeedaa musanaf u gooniya ama kaa isaga ibnu sacadde iyaga uma gooni ahaa walow ay iyagana lagu sheegay saxaabadii rasuulku halkaa taraajimtooda ay kuba sugan tahay marka aimo badan oo bukhaari ka dambaysayna kutubay u dejiyeen saxaabada rasuulka ay kaga hadlaan ay ku ururiyaan mid kastaana uu ku sheegay dee xasba ma wasala ilayhi cilmu uu kuba sheegay waxaaba raggaa ka mid ah ibnu xibbaan iyo ibnu mandah iyo abu muusa almadiini iyo abu nucaym iyo caskari iyo ibnu cabdilbar kitaabka ibnu cabdilbarna waa kitaab istiicaab baa laydhaah uu madbacaysan yahay ibnu fatxun iyo ibnu lasiir aljazari ibnu asiirna kitaba ninkan kaamilka kitaabkan laydhaah taariikhdaa leh ninka nihaaye iyo jaamiculusuul leh ma aha kaasi waa walaalkiya kitaabkiisa ustulqaaba laydhaahaa isaguna waa kitaab muntashira oo madbuuca nawow iyo ragleyna ay ikhtisaariyeen ustulqaaba soo ikhtisaariyeen bal adugu kutub badan baa jirto kuwaasi ay ka mid yihiinba oo lagu qaas yeelay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabadiisii taraajimtooda lagu qaas yeelay barhkoodna ay madbuuc yihiinoo eesa istiicaabka ibnu cabdilbar iyo ustulqaabaha ibnulatiir iyo kutubtaasi waaba madbuucba marka kitaab kutubtaa ugu mudan ugu jaamicsan oo wixii kutubtaa ku kala tagsanaayoo dhamme ay kuba sugan yihiin wixii kutubtaa qalad iyo waham dhacay ee ama dad aan saxaabo aynoo saxaabo lagu sheegayna uu kuba caddeeyo taas ayuu inoo sheegayaa mu'alifkiisa uu kuba caddeeyo kutubtan ka hadasha tan kitaabka ugu mudan ugu muhiimsan uguna jaamicsan ah markaa wuxuu yidhi oo fi lisaabati kitaabka isaabo lagu magacaabo alisaaba fii tamyiisi saxaaba ayaa la yidhaahaa hadiyo goorna culimmada dee waa da'bigooda ama caadadooda ee kol haddii kitaabka mu'alifkiisu shahiir yahay ama kitaabkani kitaab shuhrooba yahay mu'alifkiisuna macluumiyey kolkol baanay dee mu'alifkii sheegine qaala filkada qaala filisaaba ama qaala filfatxa ama wax kaleba ay yidhaahaanba sababtu dee waa kitaabkanna waa mashhuur bayna ahlilcilmi mutadaawil weeye mu'alifkiisna waa macruufo ishtiyaah ma jiro haddii markaa ruuxii ama markaa kitaabkan lahaaba aan la sheegin waa la garanayaa kitaabkan ninkii lahaabaa la garanayaa sanbu u gooye kitaabkan waxaa leh xaafid ibnu xajar ayaa leh muddo dheerna wuu madbacaynaya waayo kitaabadiisa calataraakhi ahayd dhowr goor baa inuu iswadooyinkiisa bedelay waayo muu dee isaga umuu banbixine isagoo dee kutub kalena wadaha ulihiisiina ku jira ayuu kolba wax qoriyo saa daraaddeed buu sanado badanba u qaatay ururintiisa hore uu ururinayey wa filisaabati isagaa sidaa kitaabka ku yidhaahaa haddaba markaa wuxuu idhi wa filisaabati kitaabka isaaba la yidhaaho ee xaafid ibnu xajar leeyahay akara waa badiyey mu'alifkiisii waa xaafid be min jamcin jamcin uu jamciyo dee dadkii saxaabadaa taraajimtoodii markaa kutubtan taraajimtee saxaabada rasuulkaee lahaya waa kitaabka ugu jaamicsan ilaa saddex iyo toban kun oo tarjamo wax ku dhow ma dhama saddex iyo toban kune laakiin wax ku dhow ayaa ku sugan oo adugu xataa dee marka lagu daro kuwayo xayaalaha ikhtilaaf magacooda laisku khilaafay u soo noqnoqday ama xataa kuwa dee kutubta hore awham ahaan ama qalad ahaan u dhacee la sheegay isaguna uu caddaynayey adugu ilaa saddex iyo toban kun oo tarjamo wax ku dhow malaa dabacaadka dee dabacada aan aragnayna waa mid afar mujallad ku madbacaysanoo waxa weeyaan istiicaabka ibnu cabdilbarna haamishkeeda uu ku madbacaysan yahay waxaad moodaa dabca hore oo tan ka horraysaba inay jiraanoo ajzaa intan ka badan lahayd dee markay ama mujalladka sidee juska sideedaad iyo juska lixaad iyo ay kutubtu waxyaalo ay kaba soo naqlinayaan dabco kale inay jirto tan imika dee mashhuurka ama lahaya oo afar mujallad weeye isticaabkuna uu la socdaa waxaana aada u fiicnaan lahayd haddii dee nin macrifo weyn le ama dadkaa dee xataa isticaabkaba ha laga reebee laakiin kitaabka si fiican loo madbuceeyo taasuuna kitaabka uu iska raqa muraqam weeye laakiin dabcatan aada uga sii fiican haddii la madbuceeyona aad bu fawaaida u badnaan lahayd muxuu waa fili saabati agtara uu badiyey min jamcin jamcin horta waa badiyey oo waa kaa taraajibtii ugu badnayd isaga ay kuba sugan tahay oo bal ibnu atir oo dee ama saaxib alustilqaab oo kutubtaa kale ka ugu jaamicsanba uguna mashhuursanba aadna mutadaawal bayn ahlicilmi ahaa dee taraajimtiisu toban kun kuma dhowana mana gaadhsiisna haddaba agtara min jamcin wa taxriirin taxriirna waa day taxriir waa tahdiib iyo taxriirino waa kitaab uu aada ugu cinaayooday kutubtii horena wixii kuba sugnaa uu tatabucay wixii aanay sheegin waa kan ku sheegay wixii kutubtaa qalad iyo waham dhacayna hagaag buu u caddeeyaa oo si fiican oo ta'ma kol haddii arrintu aanay ixtimaaluun ahayne ee wax cad ay tahay aad buu u caddeeyaabo taxriirna waa badiyey markaa uu taxriiriyey waxaana jirta kitaabka bilowgiisa ayaa horta dee fusul baa horraysa saxaabada rasuulka xaddeedii dee aynu soo marrayba xaggii cadaaladeedii oo kale suxbada waxa lagu garanaya fusul sidaasoo saddexuu kagaba hadlaa kitaabkuna afar qaybood buu ku tartiibiyey oo dee taxriirkiisanba ka midoo qismiga koowaad waxa weeye waa dadkii adigu suxbadoodii ama riwaayo iyaga wax laga warinaya ha noqoto ama dee dariiq kale oo sheegid riwaayaba ay kuba soo arooreen ku ha noqotee adigu suxbadoodii saas xataa sanadkuba daciif ha noqdo xadiidkaas uu warinayey ama dikrigiisa uu ku yimi adigu can dariiqi riwaayati can ama sheegidda caynkaasee riwaayatka ay ku soo aroreen suxbadoodii loogu sugayo waa qismiga koobaad oo isaga naftiisu markii hore malaa ku talagalay inuu sii qaybiye laakiin qismi gooniyu ka dhigay walow dee ay markaa riwaayaadkiisii iyo waxyaalo kale uu ku markaa haddii u baahan tambiih iyo markaa uu ku sheegayo qismiga labaadna wuxuu ka dhigaa waa dadkii iyagu yaryaraa waktigii rasuulka markaa dee zamankii rasuulkana dhashay kollay bilaadna la joogay la filayana si ay dee caadadii saxaabada ayd way u geyn jireen rasuulka carruurtoodii rasuulku markaa inuu arkayba oo asibyaantaasna ama waktigaa dee saxaabadii waktigii rasuulka dadkaa dhashay waldaanta ahaana qaybta labaad buu ka dhigaa qaybta saddexaad iyada wuxuu ka dhigaa qolooyinkii mukhadaramiinta aydoo dee rag badanoo raggaa ka horreeye ka mida ayaa kutubtooda ama casrigan ay rasuulka la mucaasaroodeenun daraaddeed ugu sheegay waana dee saxaabo maahay waa kibaara taabiciin unbay ka mid tahe ee qolooyin ku kaaftoomay saxaaba mucaasaro ayaa dee suxbad kutubtaas saxaabada kuba sheegay kuwaasna ee si u caddeeya xaqiiqadoodii arrintoodii qismiga saddexaad kaba dhigaan